aad baad u mahadsan tahay haashim xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay heshiis habeenkii xalay magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga ku dhex maray xasan sheikh madaxweynaha dowladda federaalka iyo abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya war-saxaafadeedka oo uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay difaaca diinta iyo dalku waa waajib sharci ah waxaana lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si adag u diidan tahay islamarkaana ay uga soo horjeedo heshiiska xaaraanta ah ee uu xasan sheikh dowladda xabashida etoobiya xalay ugu saxiixay magaalada ankara kaasoo ay soo abaabushay dowladda turkiga qaybaha hore ee war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi sida ku cad qodobada heshiiska maamulka riddada ee uu hogaamiye xasan gurguurte waxa uu xabashida u ogolaaday inay qaadato qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya wuxuuna ogolaansho siiyey ciidamada xabashida ee gumaysiga u jooga soomaaliya xasuuqa kula kacaya shacabka soomaaliyeed ilaa iyo maantana ciidamo kusoo daabulaya dalka si ay u qabsadaan deegaano hor leh mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee heshiiskaasi ayuu markaan bayaanka ka hadlay waxaana lagu yidhi waxaan u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed in heshiiska cadowga ku kala saxiixday ankara uusan waxba ka duwaneen midkii lagu saxiixay adis ababa ee dhex maray abiy axmed iyo muuse biixi hadafka uu xasan gurguurta heshiiskani ku xaqiijinayana uu yahay oo keliya dooddii uu fagaarayaasha la taagnaa muddada sanadka ah ee ahayd in isaga lasoo marsiiyo qandaraaska lagu bixinayo badda soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celisay go-aankeedii ku aadanaa in dowladda xabashida etoobiya la siiyo badda soomaaliya waxaana bayaanka oo sii socda lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa go-aankeedii ahaa inaysan marnaba aqbali doonin heshiisyada xaaraanta ah ee maamulada riddadu u saxiixayaan dowladaha cadowga ah gaar ahaana xabashida etoobiya oo horey gumaysi ugu haysay dhul soomaaliyeed haddana usoo diyaargarowday inay ku darsato inta dhiman oo ay badaheennu ku jiraan qaybaha dambe ee war-saxaafadeedka waxaa baaq muhiim ah loogu diray ummadda soomaaliyeed waxaana lagu yidhi waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah inay fadhiga ka kacaan kuna baraarugaan heerka uu gaarsiisan yahay hagardaamooyinka uu cadowgeedu u maleegayo waxaan si gaar ah dhallinyarada muslimiinta ah ee soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay kaalintooda qaataan ayna gutaan waajibka sharciga ah ee ka saaran difaaca diintooda dalkooda iyo dadkooda bayaanka waxaa lagu soo gebagabeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الله